marar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari
kulan wacan dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah raila odinga oo isku soo bax ku qabtay nairobi warbixin ku saabsan saamaynta mustaqbalka ee habka tarbiyeynta ubadka ayaynu idiin haynaa sidoo kale erig omondi iyo lix iyo toban qof kale oo maxkamad la soo taagay wararka soomaaliyana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan kooxda al-shabaab oo war ka soo saartay weerarkii ay ku qaadeen guri muqdisho ku yaal iyo sidoo kale golaha golaha aqalka sare ee soomaaliya oo ansixiyey hindi sharciyeedka ee hay-adda nabadsugidda soomaaliya ee niisa waa duhur arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay labada labayo labaatanka bisha labaad ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay labada bisha shacbaan ee sanadka kun afar boqol afartan iyo afar ee hijiriga ama bisha sideedaad ee islaamka ahna labada bisha sideedaad ee islaamka sanadka kun afar boqol afartan iyo afar kusoo dhowaada qodobadaasi kuwo kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliifa warka duhurnimo idinla socodsiinaya dhegeyste madaxa isbahaysiga azimiya loomoja ee mucaaradka raila odinga ayaa maanta kulan siyaasadeed oo horey lagu tilmaamay munaasabad duco ku qabtay xarunta jevenje waa jevenje gardens ee magaalada nairobi mister odinga ayaa soo hadal qaaday howlgal maalmo ka hor la sheegay in ciidamada ammaanka ay ka fuliyeen hoyga wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee dalka dor fred matiyangi sidoo kale waxa uu dhaliilay tallaabo shalay lagu xidhay majaajilistaha caanka eric omondi iyo kooxa uu u horkacaya oo dibadbax sameeyey
Mwingine nasema ni Kenya ni kampuni. Kenya ni kampuni, kuna mashares, ati kuna hisa, ati kuna wale ambao wako na hisa mingi zaidi, wengine wako na kidogo, wengine hawana hata. Kama wewe huna share Kenya hii, wewe ni nani? Yaani yeye hatambui wewe kama Mkenya, maanake wewe huna share katika serikali yao. Serikali yao ni wao wenyewe yao wewe. Serikali ya Wakenya iko na inakuja. Tumesema kama Wazimio ya kwamba kila Mkenya ni Mkenya, hata kama wewe hukupiga kura kwa Azimio, wewe ni Mkenya. Hata kama wewe hukupiga kura yoyote, wewe ni Mkenya. Kuna Kenya, Mkenya ana haki ya kupata huduma kwa serikali. Manake kila Mkenya mkubwa ambaye anafanya kazi anatoa ushuru na ushuru yako ndio ni hisa yako katika taifa la Kenya. Lakini hata wale watoto ambaye bado wananyonyeshwa kwa matiti ya mama yao, wale ambayo wako kwa shule, kwa nasari, kwa primary, kwa sekondari, kwa chuo kikuu ni wa Kenya. Walemavu ni wa Kenya. Wale wazee ambayo wamestaafu ni wa Kenya. Kwa hivyo serikali ya Azimio itaangalia maslahi ya Wakenya wote bila kutegemea kabila. Unaona vile wanazidi kute, kutesa wale ambao walikuwa katika serikali ya Uhuru. Juzi wanaenda kumtesa bwana Matiang'i, alafu sasa wanatanza kutesa wakili Dansan Omari. Ameandikia barua na DCI ata wanafanya uchunguzi kwake, atatakana kesho apige pale kwa DCI kufanya uchunguzi. Huyo ni wakili ambaye anafanya kazi yake ya wakili. Tunataka kuambia hawa wachana na Matiang'i na wachana na Dansan Omari.
sidoo kale waxa uu dhaliilay tallaabo shalay lagu xidhiy majaajilistaha Eric Mondi iyo kooxuu warkacayo oo dibadbax sameeyey
Kijana Omondi jana walifika kule kwa bunge kuenda tu kutetea haki ya Wakenya. Hiyo walienda pale kufanya tu maandamano ya kiamani. Nataka kuambia nyinyi kule London, mbele ya House of Commons, ukienda utakuta watu hata elfu moja wanafanya maandamano hapo hapo katika bunge ya Uingereza na wanalindwa na polisi, hawashikwi na polisi, hawapigi teargas, manake hiyo ni haki yao. Kwa hivyo tunaambia hawa watu ya kwamba watu wetu wakifanya maandamano, polisi wana jukumu ya ku- kuwasindikiza kuhakikisha kwamba wako na usalama. Hiyo ndio serikali ambayo imestarabika.
kaasina wuxuu ahay hogaamiyaha xisbiga o d m raila odinga raila ayaa laga soo xigtay in sabtida soo socoto isku soo bax siyaasadeed ku qaban doono ismaamulka Kam- kakameega ee galbeedka dalka ka hor inta uusan axadda u gudbin kitaale oo ka tirsan dowlad deegaanka tranzoia isbahisiga zimuya ayaa labadii bilood ee ugu dambeeyey qabanayay kulamo ay ku tilmaameen kuwo lagula tashanayo dadweynaha qaabka loo tarbiyeeyo caruurta iyo korin- oo- iyo koriinkooda ayaa qayb ka ah ama ka qayb qaatay in mustaqbalka uu hagaago balse cadaadiska la saara da'yarta ayaa saameyn ku yeelan karo maxamed baarid xuseen ayaa warbixin arrinkan ku saabsan noo soo diray
habka barbaarinta daryeelka la dhaqanka wanaagsan iyo tarbiyada caruurta intay yaryihiin ayaa qeyb ka ah mustaqbalka jiilka soo koraya iyo habdhaqankooda haddii ay cilmaha jirdil iyo waxyaalo lamida loo geysto cadaadiska ay caruurtu kala kulmaan waalidka iyo dadka mas-uulka ka ah ayaa sababi karta inay dareemaan caqabada ay macquul tahay inay u horseedo halis kale oo ay la kulmaan jiilka soo koraya ilmaha tarbiyadiisa oo la cadaadiyo inay u horseedi karto falal xun oo dhaqan daraaca inuu ku dhaqaaqo rooda cabdiqaadir xuseen oo kamida bulshada ku dhaqan xeryaha qaxootiga ayaa qabta in cadaadiska caruurta ay dareemaan ay macquul tahay in ay gacanta u galaan kooxaha amniga lidiga kuwa iyo khatar kale waalidiinta qaar siday ubadka u korinayaan waxay dhici karto in ay ubadka ay ka dhacaan wadada qalda wadada saxan waxaa dhici karto inay la kulmaan qoladan ee amniga kasoo horjeedo taasina oo kalifi karto inay cunuga duufsadaan marka cunugaasi haddii uu amniga kasoo horjeesto waxaa kalif waxaa sabab u ah waalidkii dhalay haddii oo ay waxaa layska joojin karo in layska joojiyaa oo amaanlaheed cunuga intii la dili lahaana waxaa wacan in lala saaxiibo oo la wareysto oo la ogaado xogtiisa ku saabsan lala sheekaysto waqti la siiyo wuxuu u baahan yahay iyo wuxuu u baahneenna la o- oo la kala ogaado ayaa fiican waalidka inuu ilmihiisa la socdo marka taasna waxaa way wacnaan laheed in la sameeyo sheekh maxamed cabdulqaadir oo kamida culimada xeryaha qaxootiga ayaa qaba fikrad taas ka duwan marka aniga aragtidayda ilmaha waa inaan loo dabcinin marna la cadaadiyo marna loo jilciyaa oo laysugu dhex wadaa waalidku ilmihiisa markuu cadaadiyo waa inuu u sheegaa sababta u cadaadiya inay maslaxadiisa tahay ee colaadu uu qabiy xumaan aanu ahayn haddaad laakiin ilmaha intaad cadaadin uun ku haysid aadnan oga warbixinin cadaadintan iyo dhibkan waxaad ka rabto waxay dhici karta ilmahaasi inuu la yimaado waxyaalo aan wanaagsanayn dhaqan xumo waxyaalo aan munaasab ahayn inuu ku dhaqaaqo oo adiga marka dambe dhib kuu keena iyo bulshada dhanba way dhici kartaa waana la arkay Eh, marka waalidku waa inuu ilmihiisa tarbiyo wanaagsan tarbiyeeyaa marna uu raxiim iyo waalidnimo iyo jileecdi wanaaggeeda u muujiyaa marna waxoogaa adkeeyaa laakiin waa inuusan jileec eber ana ahaanin adeegnagana ahaanin dhexdhexaad waa inu ku wadaa ana aragtidaasaan qabay waalidiinta ayaa lagu booriyey inay ubadka u dhimriyaan islamarkaana aysan cadaadis iyo cabsigelin keliya uga dhigin tarbiyada haddii la cadaadiyo ilmaha oo cadaadin uu lagu wada haa way ila tahay inuu falal dembiyeed eh, badan inuu gelayo aad bay ila- igula muuqataa maaa ilmahan markii la cadaadiyo argoos buu samaynaya wuxuu ku kacayaa bulshada dhan buu kharibaya dadka dhan wuu ku kacayaa falalkaa way ila tahay aniga inuu falal dembiyeed iyo dhibab iyo amni darro wax keeno fara badan inuu ku kacayo dhanka kale xamdi isaaq macalin ayaa sheegtay in cadaadiska ilmaha la saaray u horseedi karto runtii su-aasha waalidiinta qaar sida ilmahooda yay u- yay u soo barbaaranayaan cadaadiska faraha badan iyo cunuga cadaadiska faraha badan oo la saaraayo cunuga maxay u keentaa inuu xagjir noqdo iyo waxyaalo kasii daran falil amni xumo inay gacanta ula galo marka sidaa darteed way keeni waalid waa inuu cunuga gacanta u dabciyo si wanaagsan oo la dhaqmado haddii tus si adag loola dhaqmado tusaale ahaan kama cunuga inuu xagjir noqdo uu kooxaha qaar uu ee gacanta u galo bay ku saba iyo iyo amniga iyo amni xumo uu sabab u noqon karaa marka waalidiinta ilmaha inay si fiican u barbaariyaan baa fiican sidoo kale macalin xasan cusmaan oo kamida macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee xeryaha ayaa qaba inaan caruurta la dhibin oo lasoo dhaweysto ee arrinta oo waalidkii iyo ilmaha ee maarataye maxay oo ilmahoo la cadaadiyaa maxay keeni kartaa amni dirada qayb bay ka tahay maxaa yeelay ilmihii haddaad adiga guriga aad ku dhibto oo maarataye aad ee, maarataye guriga uu ku harsan waayo ilmihii way keenaysaa fal- falalka ah, maarata amni darida qayb bay ka noqonaysaa maxaa yeelay adigaa tusaale ahaan meel oo maarata weriiri ama bahalkan dhunkureeb la dhaho lagaa cunahaya oo qol lagugu xidho maalin dhan waad ka carari marka ilmaha waxaa weeye waalidkii guriga uu kusoo dheelmanhayay ama meeshii hoyga ahayd haddii lagu cunahayo big buu dhahayaa bigta marka uu dhahayana dhibaato kalu geysanaya marka oo amni darro ah oo maarataye ama dhac ah ama kufsi ah ama falalkaasuu maarata geysanayaa marka arintaas aniga maxaan em, aan soo jeedin lahaa waalidka ilmaha inay u maxaadareeyaan ay u yeedhaan macalin xasan ayaa iftiimiyey siday muhiimka u tahay saaxiibtinimada ka dhaxaysa waalidka iyo ubadkooda xataa hadday cadaadinhayaan inay dhahaan hooyey aday waxaan dan ku tahay aday ku anfacaysaa diintan ama waxbarashadan hadhow mustaqbalka aday hagaajinaysaa oo ilmihii maarataay wax maarataay lasoo dhoweeyo oo wax loo soo gado oo maxamed baaruud xuseen waa uu mahadsan yahay weli dhegeystayaal qaybta wararka kenya ayaynu ku guda jirnaa waxaa maanta maxkamadda lasoo taagay eedeysanayaal uu ka mid yahay majaajilistaha lagu magacaabo erig amondi oo shalay la xiray waxaa loo haystay inay afafka hore ee xarunta baarlamaanka waddanka ay dibadbax ka sameeyeen hase haatee waxaa dhammaan- waxaa dhammaantood iska fogeeyeen eedeemo loo jeediyey oo ay ahayd inay qabteen isku imaatin sharci darro ah maxkamadda ayaa intaasi kadib tuhmanayaasha kusii deysay damaanad lacageed oo min toban kun oo shilin ah dacwadday wajahayaan ayaa mar kale ay maxkamaddu soo hadal qaadi doontaa lixda bisha saddexaad ee sanadkan guddiga qaabilsan xalinta muranada siyaasadeed ee b b d t ayaa soo saaray go-aan uu ku hakinaya in lagu tallaabo qaado xilka qaadis lagu sameeyey senatarka ismaamulka siolo faduma duulo waxay garabka mucaaradka u qaabilsaneed dhanka kala dambeynta ee aqalka sare dhowaan ayaeed markii isbahaysiga mucaaradka ee azmiyo loomoja wen kenya uu uu haweeneydan ku bedelay dhigeeda ismaamulka narok ledama walekina tani ayaa timid kadib markii faaduma duulo iyo siyaasiyiinta kale ee xisbiga jubilee lagu eedeeyey inaysan daacad u ahayn mucaaradka hase haatee gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare kadura muringi ayaa senatarada u sheegay in guddiga xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee b b d t uu sanadka ku amray inuunan dhaqangelin isbeddelkii uu shaaciyey raila odinga ilaa iyo inta dacwadda loo gudbiyey laga dhageysanaya oo go-aanka madambeysa uu ka soo baxayo dowladda kenya ayaa sheegtay inay diyaar u tahay saruuqaadidda iskaashiga kala dhexeeya boqortooyada sacuudi arabiya madaxweynaha dalka william ruuto oo kulan la qaatay safiirka sacuudi arabiya ee kenya khaalid al salmaan ayaa hoosta ka xariiqay in maamulkiisa ay ka go-an tahay in lasii ballaariyo wada shaqaynta dhinacyada ganacsiga gaadiidka shaqooyinka iyo tiknolojiyadda bishii saddexaad ee sanadka waraayeed markii kenya iyo sacuudi arabiya ay wada saxiixdeen isafgarad ku saabsanaa wada tashiyada siyaasadeed heshiiskaas ayaa loogu gallaahay xoojinta xidhiirka saaxiibtinimo ee labageesoodka ah sidoo kale waxaa xilligaasi markii ugu horreysay la daafuray kalfadhiga guddiga iskudhafka ee iskaashiga kenya iyo sacuudi arabiya ee loo soo gaabiyey g c c si cilaaqaadka loo gaarsiiyey heer sarreeya waxaa lagu soo waramayaa in kumanaan neef oo ka mid ah geel lagu dhaqdo deegaan baarlamaaneedka koonfurta wajeer ee u dhinteen geed ay daaqeen cabdiraxmaan mucaawiya ayaa qodobkan dhammaystiraya
xoolo-dhaqatada ismaamulka wajeer ayaa waxay la daalaadhacayaan xoolaha yar ee u haray iyagoo hadba meel daaq u raadinayaan qaar waxay galeen ismaamulka gaarisa iyo tanariifa halka qaar kalena deegaanada koonfurta wajeer ay habeenba meel xoolaha ula cararayaan xoolodhaqato ka soo jeeda wajeer ayaa waxa ay geela uoga dhammaanaya inta u dhaxaysa tuulada haara iyo furmaati halkaasoo boqolaal geel ay ku dhammaanayaan waxaana maalin walba ka dhammaanayaan geel tiro badan kaasoo daaqay geed waxa uu yahay la garanaynin waxay xoolodhaqatadani baaq u dirsadeen xildhibaanka koonfurta ismaamulka wajeer iyo xildhibaanka galbeedka wajeer mudane yuusuf muliiro waxaayna dowladda kauntiga wajeer ka codsadeen in gurmadka ay u fidiso iyagoo haddaba daawo iyo biyo dowladdu ay u keentay balse biyaha iyo daawada halka maraysan ku filnayn ninka gala dhibka laga sheegay lahaa ilaahay baalehe oo dembanaya aniga cabdi axmed giidali dhahaa alxamdulilaahi geelo darraad min imaadayn sideed iyo todoba waxaas aymuhu meeshaas ahay hadda geela soddonaad sii maraa wax baa la fiigay wax dhintayba soddon eefaad sii maraa ilaahay baa wax la barina bini aadan waa biri roono ilaahayna biri walba roono waa ilahay baa amnooga cudurka soo keenay laakiin dhulka dowladaa joogto dadweynaha jooga alxamdulillah jeefaa joogto magaalada la yidhaha furmaatay iyo magaalada la yidhaha harar laba dhexligooda geel laba jidka qalif muddo dhexdiisa gareer kor iyo gadaal usii maraayeen Dee, da- oda- niman finniri oo noo imaaday ma ogi wax noo imaado weli hataa jiif oona soo booqda ma arkin alxamdulilah dadkii magaalada magaalooyinka laga doorto waxna soo aan noo imaada oo ama boolen soo dhaha ama taata waxna taarta ma arkin daawan waa rabnaa ilaahay amarka iska leh laakiin bani aadamka birroon waa inay alxamdulilah wixii dadweyne aad noo tiri karaa dawladda iyo dadkii la doortay wax noo tiri karaa oo dawladda ka mid oo madaxda inay nagula caawiyo waa rabnaa geel boyaad biyaha wax neef meel u araraan waayni boyaad biye yaa noola kale maanta inta soo taamay lacag ay joogtaa inta soo gaariyaa imaaday alxamdulilaahi waxaan rabnaa inaan nala soo caawiyo horta nala aqoonsoo nala arka wadda dhexdeedaan taagannahay meel dheersii ma jirna saddex magaal shitaraalkoodan taagannahay wax xataa boole nooga imaada maark dadkoon finriga iyo dadka anaga oon bagaydu biyo kaamare wako noo imaaday ma ogiye ana magacaydu waxaa layidhahaa maxamed cabdi axmed waxaan ahay nin reer lagboqol reer wajiya weste inta badan markaan idaacadaha wax isla xiriirana waxaan ku magac dheeray nabadoob hadda waxaan joogaa wajiya south abaar ayaa i geysay maaragtay roob ayaan marka hore waa miirsanay dhibaato masiiba ayaa halkan ugu qabsatay meel haare iyo furmaati dhexdooda oo furmaati xigta ayaas geel nooga geedaaqay geel ilaa konton iyo dhowraas ahay hadda soddon neef waa ay dhinteen labaatan iyo maaragtay iyo dhowrna meeshii maaragtay geela maalinta lagu qabsaday ayaa ilaa hadda yay taagan yihiin meeshii annaga aan deganin iyo meesha geelaas cudurka nooga gelin aad bay u kala fog yihiin hataa geeli waxay dhintay saan u qalanaan garan waayni maxaa yeele meesha shidaala lagu aadaa lacag ay rabtaa ceedan ay rabtaa geeli meel duuraas ku dhintay asagoo inta badan la berey iyo haddana saan u qalanaan garan waayn marka waxaan rabnaa dowladda wajiya county haddii ay tahay gafana haddii ay tahay senator haddii ay tahay womareeb haddii maaragta aas yahay mb wajiya westi mb wajiya south oo hadda aan maaragta aan meesha laga soo doortay aan daaqayni maxamed cadow iyo maniiro yuusuf county wajiyaro dadka laga soo doortay waxaan ka rabnaa ilaahay subxaana wa tacaala a gargaara dadka muslimiintan waa aysa baahan yihiin inay maaragta gurmud noola keena ayaan rabnaa wax haddaba ay ari maaha waa geel ishkanne waxaa u yar soddonka neefoo dhimatay neef laba iyo toban bilood dhalna u yar shacbaanka hadda socodkiisa kale dhisaa u yar inta kale waa hal rimeeye qaalin sideed jir ilaa afar jir ilaa lix jir marka waxaan rabnaa dadka muslimiinta oo gobolkan jooga oo maaragta arrintaas ay aad ugu danqanayeen inay noo soo gargaaraanaan rabnaa cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer cabdiraxmaan mucaawiye aad buu u mahadsan yahay guddiga adeega dadweynaha ee b s c ayaa dib-eegis ku sameeyey liiska shakhsiyaadka danaynaya inay noqdaan xogeeyaasha maamulka sare ee wasaaradaha dowladda dhexe liiskan ayaa ka koobnaa laba boqol afar iyo labaatan ruux balse magacyada dad dheeraad ah ayaa lagu kordhiyey tani oo ka dhigaysa laba boqol iyo afartan waxaa arrintan shaaca ka qaaday guddoomiyaha b s c antoni mujeri hase haatee faahfaahin dheeraada kama uunan bixin sababta keentay dib-eegista shakhsiyaadka magacyada lagu kordhiyey liiskii hore waxaa ka mid ah benjamin washiyaali oo hore usoo noqday xildhibaanka bariga mumiyas alan koskey oo sanadkii hore u tartamay xilka barsaanibnimo ee ismaamulka nandi gudoomiyihii hore ee golaha ismaamulka bringo kiblagat david kipkorir xildhibaankii hore ee galbeedka kibwesi jemes kimandi mabaluka sanatarkii hore ee mandheera maxamed macalin maxamuud safiirkii hore ee kenya ee sacuudi arebiya maxamuud cali saalax louis jibjiriir runo iyo hogaamiyihii hore iyo siyaasiyiinta laga tiri badan yahay ee golaha ismaamulka migori nicolas ngapia rioba iyo kuwo kale dhanka kale dadweynaha ayaa loogu baaqiyay inay soo bandhigaan xogaha ay hayaan ee dadkan ku saabsan
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna dhankaasi soomaaliya kalfadhigii maanta ay yeesheen golaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa lagu ansixiyey hindirsharciyeedka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa kulan uu shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ee sanata cali shacbaan ibraahim ayaa waxaa soo xadiray soddon iyo shan xubnood iyadoo soddon iyo kow ka mid ah ay u codeeyeen ansixinta xeerkan sidoo kale waxaa diiday saddex xubnood halka uu hal xubin ay ka aamustay wasiir dowlaha wasaaradda amniga ee soomaaliya maxamed cali xagaa ayaa golaha uga mahad celiyey meelmarinta hindisa sharciyeedka hay-adda niisa mudanayaal marweynin sanatarada sharafta badan maanta waa maalin weyn aan dhidibada u taagnay tiir ka mida tiirarka ay ku dhisan tahay dowladnimada oo ah ansixinta sharcigan ay ku dhismi doonto hay-adda nabadsugidda iyo sidoonka qaranka waxaa guul u soo hoyatay golahan waxaa guul u soo hoyatay qorshaha dibudhiska dowladnimada iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed oo maanta haysta hay-ad ku dhisan sharci kaasi oo ilaalinaya xuquuqda asaasiga ah muwaadiniinta soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin sanatarada sharafta badan waxaan soo dhoweynayaa oon aadna ugu faraxsanahay doodii qiimaha badnayd ee idin dhex martay muddadii aad ka doodayseen sharcigan oo sanatar kastaana u cabiraya fikirkiisa sidii bulshada uu matelayo uga ilaalin lahaa in sharciyada golaha maraya aanay noqon kuwa dhibaato loogu geysto shacabka uu matelayo runtii waxay ahayd dood caafimaad qabta kala duwanaanshuhuna waxuu ka mid yahay dimuqraadiyadda waana horumar aad anigu ammaanayn mudanayaal waxaan aada uga mahadcelinaya kalsoonida aad siiseen sharcigan waana sharcigii ugu horreeyay hay-addu yeelato muddo konton iyo saddex sano kadib ammaanta waxaa iska leh golihiinna sharafta badan waxaad laxal uga taagteen da-yarta soo koraysa oo idinku xasuusan doona sharcigan wasaaradda amniga gudaha waxay idiin ballan qaadaysaa inay si dhow ula shaqayn doonto golahan sharafta badan waxaan mar labaad idinka mahad celinayaa guusha aan gaadhnay dhammaanteen golayaasha dowladda iyo shacabka soomaaliyeedba waxaan si gaara ugu mahad celinayaa guddidii u xil saarnayd sharcigan oo guddida gaashaandhigga iyo amniga oo runtii gaashaandhigga oo runtii mar kasta noo wacaysay marka ay qodobkii wax fahmi weydaan aan garyaqaana sharci yaqaanada u keenaynay oo juhdi badan geliyey sidii hortiinna u keeni lahayd aad baan uga mahad celinay marar badan waxaan raaligelin ka bixinayaa hortiinna wax kastoo gaboodfala oo hay-adda magaca hore loogu geystay muwaadiniin soomaaliyeed ee dhibta loogu geystay magaca hay-addan raaligelin ayay ka bixinaysaa wasaaraddu waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waxaa sidoo kale isna dhankiisa golaha aqarka sare ee soomaaliya u mahad celiyey agaasimaha guud ee hay-addan waa mahad maxamed salaada dhanka kale guddoomiyey ku-xigeenka koowaad ee golaha aqarka sare ee soomaaliya cali shacbaan oo shir guddoominayay kulanka maanta ayaa sheegay inay dejiyeen shaqooyinka horyaala waxaana hadaladiisii ka mid ah hadda waxaan maraynaa kalfadhigaynay maalmihii ugu dambeeyaan ku jirnaa golahana sharciyo tiro badana u yeello qaarna way soo socdaan maantana waxaa noo yeello laba sharciyood oo kale ah hindiso sharciyeedka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo akhrinta koowaad ah iyo akhrinta saddexaad hindiso sharciyeedka hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka hadda waxaa sharciyadan dhan aan ka wada shaqeyna rabnaa guddiyadina maalmahan aad u shaqeyn aad u mahadsiin annaga ma rabna inaan noqono book store inaan noqono ma rabna inaan aad u shaqeyna rabnaa mataqaanaa marka aad iyo aad aad u mahadsantihiin haddana waxaan u wacayaa marka hore ajadaha noo ansixiyo adinkoo raalli ah dhiga waa mahadsantiin ajadiina saasoo ansax noogu yahay haddana waxaan u wacayaa wasiirkayana u wacayaa si uu mataqaana noogu akhriya akhrinta koowaad
intaanan caalamka u gudbin kooxda al-shabaab ee ka dagaalantaa dalka soomaaliya ayaa war ka soo saartay weerarkii shalay ka dhacay guri ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaan degmada cabdicasiis al-shabaab ayaa sheegtay in guriga ay weerarka ku qaadeen lagu daweynayey dagaalyahanada macawiisley oo ku soo dhaacmay dagaalo ay horey ula galeen al-shabaab kuwaasoo ka dhacay gobolka hiiraan dowladda soomaaliya ayaa dhankeeda sheegtay in toban qof aan waxba galabsan lagu dilay weerarka halka saddex qof lagu dhaawacay sidoo kale dowladda ayaa sheegtay in afar askari ay ku dhinteen weerarka qarax xoogan ayaa laga maqlay qarax aan idhaahdee ayaa laga maqlay ayadoona rasaas xoog leh laga maqlayay guriga ee kooxda al-shabaab weerarka ku qaaday maleeshiyaadka macusley ayaa dhowrkii sane ee ugu dambeeyey dagaal kula jiray ururka al-shabaab ee bartamaha dalka soomaaliya waxaana ay sabab u ahaayeen in qeybo badan oo ka tirsan gobolka hiiraan lagala wareega kooxda al-shabaab qodobkaas ayaa ugu dambeeyey wararka soomaaliya aan haatan mawliid ka codsado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka mahadsanid maxamed axmed wasaaradda caafimaadka ee dalka falastiin ayaa sheegtay in ciidamada israa'iil ay dileen ugu yaraan laba ruux oo falastiiniyiina tani ayaa timid kadib markii militariga israa'iil uu weerar ka fuliyey magaalada nabluus ee daanta galbeed howlgalkaasi ay waxaa ku dhaawacmay soddon iyo lix qof oo dheeraad ah waxay wasaaraddu intaasi ku dartay in afar ka mid ah dhaawaca ay xaaladooda caafimaad liidato ciidamada qalabka sida israa'iil ayaa dhankooda sheegay inay howlgal ka wadaan magaalada nabluus inkastoo ayna faahfaahin dheeraada bixin tirada falastiiniyiinta ee tan iyo bilowgii sanadkan ku dhintay weerarada israa'iil ayaa hadda konton iyo saddex oo ay ka mid yihiin laba iyo toban caruura sida ay ku warramayso warbaahinta caalamiga ee aljaziira maamulka falastiin ee loo yaqaana p a ayaa lagu soo warramayaa in kooxaha mucaaradka ee dalkaasi falastiin ay ku dhaliileen go-aan la sheegay in uu meesha uga saaray qaraar la hordhigay golaha amniga ee qaramada midoobey qaraarkan ayaa ku saabsanaa degaamaynta sharci darrada ah israa'iil ay ka wada gudaha dalkaasi falastiin waxa uu qorshuu ahaa in qaraarkan loo codeeyo isniintii hase ahaatee arrintan ayaa meesha laga saaray kooxo ay ka mid yihiin xamaas ayaana maamulka falastiin ku eedeynaya in uu qaraarkaasi meesha ka saaray kadib cadaadis uu kala kulmay maraykanka iyadoo lagu bedelay ee bayaan aanan micno weyn ku fadhin sida qoraalka uu tilmaamayo ugu dambayntiina dowladda jarmalka ee maanta arbaca ah waxa ay sheegtay inay dalkeeda ka eriyeyso laba ka mid ah diblomaasiyiinta safaaradda dowladda iiraan ay ku leedahay magaalada baariin ee dalkaasi jarmalka tani ayaa timid kadib markii maxkamada ku taalla iiraan ay xukun dil ah ku riday nin haysta dhalashada iiraan iyo sidoo kale jarmalka wasiiradda arrimaha dibadda ee jarmalka analena babok ayaa bayaan ay soo saartay kadib markii xukunkan la soo saaray talaadadii xukunkan oo ka dhan ahaa ninka lagu magacaabo jamshid sharmahad waxa ay sheegtay in jarmalku uu shaacinayo in laba ka mid ah diblomaasiyiinta iiraan u joogo dalkaasi in aanan waddankaasi laga rabin sidaas awgeedna lagu amrayo in sida ugu dhaqsiyaha badan ay isaga baxaan jarmalka dib idinkuugu celiya maxamed axmed waa uu mahadsan yahay mawliid haatana fariinta wacyigelinta ee korona waa fikir qaldan inaad dhahdo cudurka waxba kama jiraan iyadoo ay iska caddahay saamaynta uu caalamka ku yeeshay iyo walaaca laga muujinaya fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari